Qoysaska ku nool deegaanada galbeedka magaalada Kismaayo ayaa waxaa xilliyadaani soo wajahaya xaalado nololeed adag oo ay ka mid yihiin biyo yari, caafimaad darro, waxaana ay qoysaska tilmaameen in xaaladda haatan ay ku waayeen xoolihii ay lahaayeen isla markaasina ay ka mid tahay abaarihii ku dhuftay galbeedka magaalada Kismaayo kuwaa oo ay ku laadeen xoolihii iyagoo aysan shan jirin. Qaar ka mid ah qoysaska barakacayaasha ah ee deegaanada galbeedka magaalada Kismaayo oo warbaahinta la hadlaya ayaa dalbaday inay helaan gargaar degdeg ah oo dhinacyo badan leh, haba ugu badnaatee hooy iyo wax ay cunaan.
okay dadka inta degan waa dad dhibane eh oo u baahan gacan qabad ee ilmaha ee la dalaandeliya camal eh ma haystaan hoy sidoo kale guri sidoo kale biyo sidoo kale caafimaad sidoo kale een, waxbarasho sidoo kale musqul sidoo kale daryeel tiro badan waxaa jira dad waayeele eh, xanuunsan ee meeshii wadankii ay joogeen kasoo barakaceen guriga jiifaan jeenan u baahan ana loo heli karin waxaan u baahannahay waxbarasho degdeg ah caafimaad degdeg ah daryeel degdeg ah sida curyaanka sida waayeelaha sida dadka danyarta ah agoommaha een, gabdhaha garoobaha ilmaha haystaan sida anoo kale waa iska dhibeysan saddex bilood barakac saddex bilood degan deegaana wax badanay degan yihiin waa iska oomanahay bac ma haysano shindiro ma haysano alaabta haataa ma arta ashdax ma nugu ah waa nugu yartahay ee maxaa lihi jire aqalaha roob haday imaado nugu soo deeyaan un guri ma haysano marka aad iyo aada maarta meesha dhib ugu jira dhinaca caafimaadka iyadana waa u baahan aad Qoysaska deegaanada maamulka Jubbaland qaarkood ayaa soo wajahaysa xaalado kala duwan, kuwaasi oo ay ku adag tahay in ay ku sii noolaadaan goobaha ay ku nool yihiin ee ah kaamaamka galbeedka magaalada Kismaayo ee maamulka Jubbaland.